barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa sheeko xiiso iyo layaab bale oo ku saabsan hawada oo inta dhalooyin laga buuxiyo laga ganacsanayo iyo sidoo kale qayb xiisele oo ka mid ah sheekada silsiladda gobaad haddii toddobaadkii hore ay dumarkii u tashadeen wiilasha toddobaadkanna waxaa maansooyin soo tiriyey wiilashii waxayna u muuqataa in wiilasha qudhoodu ay u kala baxeen ama u kala jabeen qurbajoog iyo daljoog yartan goosh dhaqaaqdee gaadhiga la saaree gondar lagu tilmaamee gallaabaad u socotaa waa gashaanti reereen anna gudub baddaayo gibillayba maan arag yurubtaa u geysoo nin galbeed ka yimiyoo garabaati xidhan oo gotay oo ciroobo garhku uu caddaadaa guursaday gobaad iyo magafay la joogtaa addo meel isugu gey kalena idin hayaa waraysigii aan baryahanbah inoo tashiilayey ee fanaanka cabdiraxmaan siciid hadanteeya oo caawa qaybtiisii u dambaysay aanu soo gaarnay jacaylkeenii soo rogaal celi oo sidii roob onka soo reem raaxadiisuna ramaqyo doog raari u baxloon weli raad marin raxmay weeyaan raysa maal guri lagu reeyo raja khayrlaan raxman barinae amirnu dhahaa ku niri aamiinna xadanteeyo waa caawa iyo cawayska washington aan ku bilaabe warkii horeba war soo dhaaf adduunyadan halabuurkaa la isku dhaafay wiil dhallinyaro ah oo degan dalka britain ayaa bilaabay ganacsi lagu hodmay oo lacag badanna laga sameeyey taasoo ah in la beecgeeyo hawada haddaba sidee loo beecgeynaya waxaa laga yaabaa inaad isweydiisaan sida ay wax u jiraan ismaaciil xuseen farjar ayaa suudiyaha igu heliya oo sheekada gundhigeeda inoo haya ismaaciilow waxaan maqli jiray ha waa laysku dhiibay iyo waa laysku cabay iyo sheekooyin sidaas lamida oo ku saabsan marka qofka been loo sheegayo markaa sheekadanna ma tii oo la casreeyey mise wax kalaa jira bal sheekadan waxaad noo sheegtaa qaabka hawo looga ganacsan karo caasho horta nin waxaa la yidhaha haddii aad de adduunkan joogtid wax walba waad arkaysaa aad iyo aad n waxaan maqli jiray hebel ma garanaysaa bac buu u dhiibay ama hebel hawuu ka gaday ama macnaha marka de waxaan jirin la tilmaamayo aad iyo aad laakiin wixii baa warru noqday haye wiil yar oo dalka britain ku nool oo toddobiyo labaatan jira ha oo lagu magacaabo lia the wat haye ayaa wuxuu hindisay wuxuu yidhi niyahow wuxuu malaa fasax u tegaysa anfiliyo daraasad kasoo sameeyey dalka shiinaha waa gartay wuxuu arkay hawadii oo ceeryaan badan iyo dee ay dhibi ku hayso dadkii inay ku neefsadaan waa garta waa bolutionkii waxyaabihii wasakdii hawada iyo warshadaha kasoo baxaysay hawada ku baxaysay adduunkaba laga qaylinayo baryahan aad iyo aad welibana chinesku waxaa jira dad badan dabaqad aad badan oo lacag leh haye oo lacag badan sameeya haye oo laakiin hawada ku yar tahay malaha hawada ku yar haye wuxuu yidhi ninba halkii bugtaa isagay bilbishaayay isna wuxuu ku noolaa ama joogay miyiga england wow haye dhul dee iska doog leh oo hadday doonaan dee xoolihii nooc ka mida ay joogaan oo dhirtii iyo waxaas iska joogay oo carrasan ah oo carrasan ah haye jirkii wuxuu ka fikiray nii maad ka iibsidba dadkan hawadan yaa kuusoo rar ka iibsid hawadii inta quraarda ku raray ha ayuu jeena ka deji taasaaba war hawaa quraarada lagu raray quraaradu ku raray waa gartay weliba inta quraarada siinaya mad garanay e quraartii wuxuu siinayaa sideetan pound ama boqol iyo shan iyo toban dollar sheekadaas waxay u baahantaa dadka inaad u jilciso hawaa quraarada lagu shubay ama dhalooyin laga buuxiyey dee markii hore aan ma garanayay haye inay war badan u baahanayso haye weliba wiilkaas wuxuu samaynayaa intuu miyigiisa iska tegey ayuu quraaradu soo qaatay waa gartay qalab yar oo hawada usoo qabanaya ayuu samaystay sida dabaaladii haye qalabkii yaraa hawadii buu bahasha ku shubaya haye qoraarad walba oo adigu ma arkayso qoraarado madhan haye laakiin way buuxaan ba lagu odhanaya ka ban
hadda waa cycle waa la furaya sidii marka dhalooyinkan waxaa lagu xiro fog bay leeyihin markaasa waxba si wanaagsan baa loo xidhaya waa garatay marka qoraaradu waliba waxay qaadaysaa wax weyn maaha waa shan boqol iyo siddeetan mililitr haye ama labaatan ons marka cabirka halkan la eego Waa oo wax yar waa garatay Ko- marka alaabtaasu qaaday jaynuu geenaya marka ilaahay waa ninuu dee hawadii lacag uga sameeyey waa gartay oo waa laga iibsadaa baad tirahdaa kumanaan dollar buu ka sameeyey yarkii welibana laba hablood oo kale aan kugu daray walaala ah ha ayaan iyana arkay iyana ganacsigan bilaabay marka waxay leeyihin hawadii baan gadaynaa hawadii baa la gadayaa ismaaciil meeshaas shaqo weyn baa ka bannaan oo lacag degdega laga samayn karaa haddayba taa samaysa aye oo hawada hawadii miyiga ku taallay soomaaliya ee xoolihii iyo geelii maxaa la dhihi jiray cas- casaameelay daaqi jireen aad iyo aad hawadaas baan ganacsi geyn Haw- hawadii ingiriiska oo warshadii ku baxayaan ha ayaa lacag intaa la-eg boqol iyo shan iyo toban dollar qoraaradii yareed ee maray kuwaan ognaho waxba ku baxaynna waa iska maran yihiin kuwa caraf iyo dee magaranaysa dhir kala duwani ku baxayso saxo wanaagsan la weliba saxa wanaagsan marka inagu anigu suuqa labadeena haddaan mikrofonku inaanu daarayn baan filayahay haye suuq baan noo hayaa waa garta ninkani qolada maalqabeennada ku taarget garaysta ama bartilmaameed ka dhigta waa garta labadeena maynu u heshiino qolada sarsaroo nidaamka midkiisa ka caraf badan hawo ka caraf badan oo kaale iska tijaabay weliba oo weliba inta looga soo duubo oo een muuqaalo loo soo duubo dhulka hawada looga soo qaadayo aad iyo waa loo aad shidi doonaa aad iyo aad
waa hagaag waxaad la socoteen silsilada sheekada gobaad oo maraysay toddobaadkii hore oo ay dumarku u tashadeen wiilasha toddobaadkanna waxaa maansooyin soo tiriyey oo fadhiga ka kacay wiilasha waxaanay u muuqataa in wiilashii ay u kala jabeen qurba joog iyo daljoog oo la isriixriixayo ismaaciil xuseen farjar oo weli istuudiyaha la fadhiya ayaan mar kale idinku dawaya ismaaciilow sheekada gobaad
waa mar kale iyo sheekadainii xiisaha lahayd ee gobaad toddobaadkii horena waxaa warka inoo joogay iyada oo hablihii ay shireen oo weliba wiilashii ay ka tashadeen sidoo kalena gobaad ay yurub ka calanwallaynayso haddaba toddobaadkan wiilashii ayaa iyagu xadhkaha soo goostay aan ku bilownay idris makiina dooxjoog oo ah hal abuur da'yar oo ku nool dalka swidhen ayaa leh horta gobaad iminkan gartayo waa gacalisadayda saaxiibadeed weliba wuxuu tirinayaa fariimo iyo tilmaamo uu ka hayo wuxuuna hadalkiisu kusoo biirshubanaya ragga soo garaabee garab joogga yeelee xaajadii gadaamnayd xogla'aan ka giishow marka hore salaan guud marka xiga gobaad cali gol jannaan ku noolahay xilo wiil gobaan ahay tixahaad ganteen baan guracooda faallayn yartan goosh dhaqaaqdee gaadhiga la saaree gondhar lagu tilmaamee gallaabaad u socotaa waa gashaanti reereed anna gudub baddaayo gibillayba maan arag yurubtaa u geyso nin galbeed ka yimi oo garabaati xiran oo gotay oo ciroobo gar- garku uu caddaadaa guursaday gobaad iyo magafay la joogtaa addo meel isugu geey ma gabyaan ninkaa yidhi mayay gowso hoosiyo gurux iyo gafuur iyo gaadada ma leeyihin warshadaha gasaac iyo diyaaradaha guuxiyo rag samaysta gaadiid maxay geel ku falayaan gaaxdaan sugayniyo goray caanaheedaad gaawaha u sidataan geedaan ka maallaa habar gaaladaa tiri innagoo gadhaafiyo guluus aan samayn karin innagoo badh golongoli gaaweeto maran ay ku sugaan gallaydiyo gadaalaha lasoo noco bulshageedi socoshada guudka u hayaantiyo dadka guuray gaajada gun inaad u aragto gobonnimo ku faantaa kulamay gudboonayn gocasaynta maansada gabagabadii aan dhaho giddigii dhulkeenniyo soomaali gebigeed gibinnada sudcaalee geyigooda diidee dalka wada giriifee gedhigo-anta joogee qaar geeriyoodeen sababtay u go-ayaan golayaasha taliyiyo guurtida ad sheegtiyo garcasiyo cuqaashiyo inta dhaqan gardaajee guntimaha qabiiliga ku gufeeye maankee garashada daboolee ina dhigay gelgelintee gabowaray dadkeenniyo godka odayo jiifiyo nin gaboobay nin gaboobay weydii waan gartay horta gobaad inay talyaaniga joogto ayaa warkeedu ku sugan yahay durbase waxaa soo baxaya xamxam hoose iyo warar kale oo sheegaya gobaad waxay talo isla meel dhigeen odaygii giriiga joogay ee berigii hore soo doonay laakiin warkaas xaqiiqdeeda gobaad baa laga dhowri doonaa waxaase fariin soo diray maxamed axmed cali oo ku magac dheer abwaan cali goox Mm, waxaan filayaa inuu dee odayaasha waaweyn xaggaas ku jiray oo ku nool dalka Finland wuxuuna leeyahay anigu waxaan ahay nin weyn isagii baaba is sheegay oo hanti badan haysta ayuu sii raaciyey oo weliba uu ku jiro buu yidhi damac min yaro mm, allow sahal haatanna anigaaba u socda ayuu yidhi inaan gobaad warkeeda raadiyo ee inamadiina yaryar ee dalka ka soo hadlayo warkiina dib ugu noqda giddigii salaan baan idiin soo gudbinayaa isla golo gafuurkiyo gartaydaa naqsanayaa qolyihiina guri joog guri joog waxaan ugu yeedhaa qolyahan dalkii jooga allah ku nabadgeliyey oo noo soo gabiyey oo nagu yiri war caydh badan ku rataan oo hablihii mas-uuliyiin kama noqonaysaan nimankaasaan isku celinaynaa nasoo maagay qolyihiina guri joog arrintii gafuurkiyo ganacaad ka laabteen gartay waadna maagteen gacan annaga oo dhigin caydh ba idinku rataan adyad nagu giriirteen godob baad u badheedheen godob baad u badheedheene jamaskayga aa rido galka seefta kala baxo aan annaga hablaha garan gaadhayaal afdhaadheer diyaaradaha guucaan gudhadooda saarnaa samadaanu geynaa guri ila dugsooriyo fiinlaanu gogollaa beerahaanu geynaa giriinkii cagaarkan gelin daawisiinaa caashiq baanu guudnaa jarkaiyo halbowlaha laabtaanu gelinaa gacmahaan ku haynaa gabdhuu nagama cawdaan maxaad nagu gelaysaan ood nagu soo gabayaysaan afartaa godkaan tegey gelbi maayo qayrkay amba waa geeyaankay imaan inanta guursado gidlidgaanka maan rido gobaad maanu soo dego gabadhii taariibto gudubtoo talyaaniga gogasheedu taallaa ninkii gaadhi karayay gaadhidiisi noqotaa idinkiina geniyaad baasaboorro gaadhiyo googoy ma wadataan intaad sii guclaysaan anna galabta baxayaa gelin horaan u tegayaa gacantaan qabsanayaa garilaha taqaan baan gees laga maraa jirin oo aad dheeraacday gabadhii kuwaan gartay intaasna waxaynu ku soo afmeeraynaa sheekadaennii gobaad iyada oo faahfaahsan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri bixi doona haatanse aan idinku wareejiyo caashe ibraahim aadan caashacuud oo inoo sii wada barnaamijka caweyska washington
weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a waana labaatanka bisha february sanadka laba kun lix iyo tobanka qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa qaybtii u dambeysay ee waraysigii xiisaha lahaa ee aan toddobaadyadii lasoo dhaafay idinku soo gudbinayay barnaamijka caweyska washington ee fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye fanaanka waxaa magaalada jabuuti ku waraystay waryaheena ramadaan muuse heeska hogasha ayaa isaguna jira maxaad odhan lahayd sana cabdiraxmaan heeskaas waxaa sameeyey abwaan dheg cadde oo isaguna ninkii heesaha inta badan sameeyey kamid ahaa hogasha waa hees isagu caadis kaga dhashay oo dareen abwaan caadiya ka dhashay waana hees ammaana oo gabadh mataqaanaa la ammaano aada u ammaanaya marka hogasho daroortiyo huban bislaatay ilaaciyo nuurey hormoodkii kalgacalkay hogasho daroortiyo huban bislaatay ilaaciyo nuurey hormoodkii kalgacalkay hogasho daroortiyo huban bislaatay
raxma ayaa een, iyaduna waa jacayl maxaad odhan lahayd kolkaa een, heeskaasi een, raxma heeskan raxma abwaankan laftigiisa maxamed daga cadde ayay ku fadhis ayay ku- heeskan ku socotaa waa hees qisa runna ka jeen mataqaana ka turjumaya hadda ka hor bay abwaanka gabadh wada sheekaysan jireen een, kadibna way kala hadheen muddo badan baa ka sokaysay kadib baa abwaanka dib loogu soo kacay markaas buu heeskan qaadaya uu sameynaya ku leeyahay jacaylkeeni soo rogaal celi oo sidii roob onka soo reem raaxadiisuna rammaq iyo doog raari ubaxloon weli raad marin raxmay weeyaan raysa maal guri lagu reeyo raja khayrlaan raxma barina ee amirinu dhahaa aad iyo aad iyo salaam iyo salaam cabdiraxmaan haddantay bal ka waran eh, iminka ugu dambayntii aan eh, iyaad doonaysaa inaad salaantid eh, oo halkan adigoo fursadda ka faa'iidaysanaya marka horeysa waxaan salaamayaa een, adeecadda v o da ood adigu horeysid rabadan een, iyo madaxa laanta af soomaaliga v o da cabdiraxmaan yabrow een, iyo dhammaan shaqaalaha v o da oo dhan aad iyo aad ayaan u salaamayaa marka xigta waxaan salaamayaa oorideyda iyo carruurtayda een, marka saddexaad waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha soomaaliyeed ee af soomaaliga ku hadla ee fankayga taageera ama magacayga iyo muuqayga oo garanaya ayaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
heestaasi raxma ayaan ku soo xirayaa guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee caawa inta aan mar kale iska maqlayno waxaana haddii alla idma idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
Raisa mal guri la gurriyo. Raja khair